الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo kowaad min suurati nuur qaala allahu tacaalaa alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi اsamaawaati waalardi waطayru saaffaat kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati nuur aayaadkii waaweynaa iyo dalaa-ishii tusinayay ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa iyo sida wax u kala maamulayo ayaynu qeyb ka mida soo qaadan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan ogeyn bimacnaa alam taclam ma waadan ogeyn nabiyullaahi muxamedo calayhi asalaatu wasalaam anna allaha ilaahay yusabbixu lahu ilaahay inuu u tasbiixsanayo oo hufayo oo nasahay man duul fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday iyo walardi ardooyinka dhexdooda ahaaday wax allaale wixii koonka jooga oo malag ah oo insi ah oo jinni ah wax allaale wixii halkaa degan iyo wadayru shimbiruhuna inay adayr waa jamac xabad keliya hadda loogama jeedo shimbiruhuna ilaahay inay tasbiixsanayaan saafaatin xaa leeyihiin shimbirahaas kuwa safay oo basdiyoo kala bixiyey garbahooda baadadkooda markay duulayaan markaas maxay uga jeedaan ilaahay iyagoo u tasbiixsanaya oo caabudaya ilaahay baa ku ilhaaminaya qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi kullun mid kasta oo malaa'igta ka mid a oo insiga ka mid a oo jinka ka mid a oo shimbiraha ka mid a qad calima kulligaasi waa ogaaday salaatahu ducadiisa oo hadda duca looga jeeda iyo wa tasbiixahu tasbiixdiisaba wuu ogaaday oo markaa qad calima faacilkeedii kulligiibaa ma soo qadarna kullun mid kastaaba qad calima waa ogaaday huwa kulligaas salaatahu isaga salaadiis oo looga jeedo ducadiis iyo cibaadadiis iyo wa tasbiixahu tasbiixdiis ama salaatahu salaadiisa iyo wa tasbiixahu tasbiixdiisa wallaahu ilaahayna caliimun ilaahay midku ogaal badan weeye bimaa yafcaluuna waxa ay falahayaan waxaa kaloo layidhi kullun mid kastaaba oo kuwaa la soo sheegay ka mid a qad calima ilaahay waa ogaaday faacilka ilaahay aa ka dhigtay ilaahay baa ogaaday salaatahu taas salaadiis ilaa markii hore damaa'irta o dhan kulligaanu celin salaatahu iyo wa tasbiixahu baa ilaahay ogaaday wallaahu ilaahayna caliimun bimaa yafcaluun welilaahi ilaahay buu u ahaada mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo waalardi ardooyinka mulkigooda ilaahay baa abuuray ilaahay baa iska leh ilaahay baa maamulaya welilaahi mulku samaawaati waalardi weeyaan wa ilallaahi ilaahay intii kaa oo keliya laa ilaa kayrihi baana almasiiru masiirkaiyo marjicu ahaa meesha loo noqonayo marjicul khalaa'iq acmaasha ilaahay markaa dadkii ku abaalmarinaya amaashoodu waa lagu jasaynaya waxaa laynoo sheegayaa aayaddan dambe aayad kowni ah kowni oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusaysa oo koonka inoo ka muuqanaysa alam tara ma waadan arag oo ogeyn macnaha anna allaha ilaahay yusjii inuu kaxeeyo yusji saxaaban daruur daruuraha macnaha ilaahay baa kaxaynaya saas u soconaya meesha ilaahay ugu talagalay baa loo kaxaynaya kaxayntu yusji waxa weeyaan waxaa gadaal laga riixayo macnaha gadaal laga wado oo kale ilaahay inuu daruuraha kaxeeyo yusjiye saxaaba uma dabadeedna yualifu ilaahay isku dumo baynahu saxaabkii dhexdiisa daruurihii kala firiqsanaa oo waxaa arkaysaa hal madax iyo hal daruur la iskaga dhigayo laysku keenay oo meel kusoo ururo daruur weyn noqotay ama daruuro waaweyn noqday wartaama weynna u jeedin ma iska soconaysaan dhulka irkana ma iska hoos maraysaan idinkoo aan fiirinayn awoodda ilaahay iyo maamulka socday sida wax u socdaan maa ku cibro qaadataan uma intaa ka bacdin markii ilaahay isku keeno yajcaluhu ilaahay inuu ka yeelo rukaaman mid isdul saarsaaran mutaraakiman mid isdul dul saaran madaxyo kala dambeeya daruuro la kabyo intaasoo daruurood oo kala dambeeya iyo madaxyo iyo wax saas ilahay ka dhiga rukaan baa la yihahda mid isdul saarsaaran baa la yihahda fatara markaas waxaad arkaysaa alwadaqo roobkii baa arkaysaa alwadaqa roobkii ayaa arkaysaa yaqruju xaalo wad wadqigaasi soo baxayo wadqiga ka xaale yaqruju xaalo wadqigaasi iyo roobkaasi soo baxayo min khilaalihi daruurta saxaabka dhexdiisa irkiiyo iska qaawanta iska maahe daruurihii dhexdoodiibaa roobkii laga soo yaacinaya laga soo daynaya ilaahay awoodiisa wayunazilu ilaahay waa dejiyaa min asamaa'i samada xaggeeda min jibaalin buuro xaggood macnaha wax buuro oo kale ah ilaahay wuxuu ka soo dejinaya oo fiihaa samada dhexdeeda ah min baradin baradan baa ilaahay ka soo dejiyaa roob berad ah ayaa ilaahay ka soo dejiyey bered iyo salji baa kala jira mid isagoo dhagaxa roob isagoo dhagaxyaadoo sida barafka iyo jallaatooyinka oo kale ah buu soo daadanaya markuu dhulka yimaado dhalaalaya waa biyo waaweyn oo dhagax ishayso soo daadanaya waddamada qaar ka da-a waddamadan dariskeenna xataa waa ka da-a midna waxaa la yidhaahdaa marka midkaas dhagaxa kusoo da-aya bereg baa la yidhahdaa midna alaji baa la yidhaahdaayo biyo caadiyoo yimid baa dhagax noqonaya adigii baaba sida hadda loo qaboojiye ama dhagax looga dhigo kale ka dhigayaba alji baa la al marka ilaahay samada wuxuu ka soo dejiyaa min jibaalin jibaalku muxuu yahay waa samadiibe daruuro xaggood oo ka amhaaliiljibaali buuraha oo kale ah daruuro ah buura moodid buu ilaahay min baradin baradan mafcuulkii baa mid lagu daray buu ilaahay ka soo dejiya beradka ilahay markuu soo dejiyo fa yusiibu ilaahay waa ku asiibaa bihi beradkaas man yashaau cidow doono ilaahay ku asiibaa oo addoommadiisa ka mida de roobkaas markii meesha lagu dhufto dhagxaha ciddii la doonaa lagu aafeynaya qolow beerihii ka baabi'inaya qolow mirihii ka baabi'inaya qolow xoolihii ka baabi'inaya wayasrifuhu ilaahay waa ka leexiya aman yashaau ciddow doonana waa ka sarfinaya ilahay baa maamulaya wada mogta meel kaloo halkaanana waxba dhibe lama gaarsiin marka roobkii yimid baa laba arrimood ka soo dhex baxeen qolo nafac iyo khayr iyo barwaaqo u noqdo qolana darar iyo dhibaato u noqdo oo bered buu ku noqdo samadii wixii ka yimid baa markaa khayrkiina laga dhexelay sharkiina lasoo marshay ilaa roobkan waxaa lagu leeyahay haddii daruuraha markuu ka soo da-ayo dhibcaha yaryar uusan ku imaanayn ee sidii tuubadii ama qasabadii loo soo dayn lahaa dee cidina ma dhaqnaateen haddaaba isagoo da-ay markuu is uruursano daadadkiisa iyo biyihiisa iyo webiyaashiisa iyo kanaaladiisa ummado dhan ay khatar geliyaan oo iyagoo isu soo urura lahay adaadka halkaas ka yimid amba uu marka horeba ku imaan lahaa isagoo xoogahoo sida biyaha tuubadoo kale ah iyo kasii xoog badan wax kasta waa ku fasaadi lahay waa baabi lahay ilaahay wuxuu yidhi yakaadu wuxuu sigayaa sanaa barqihi sanaa barqihi hillaaciis iftiinkiisu daruurta hilaaceeda hilaacaas iftiinkiisa wacwacda yadhabu inuu la tago bilabsaar indhaha hilaac indhaha u daran baa jira aada indhaha lagu hayn karin wahwah wahda iyo wacwacda waxaa baxaya indhahaba inuu qofku uu ka qaado buu isigaya waa awood kaloo ilaahay warmaysan u jeedin maamulkan saa u socda bal daruurtaa kaliya inta la soo dhex marshay sida loo kaxeeyey sida la iskuu geeyey sida mid isdul saarsaaran looga dhigay sida biyihii looga soo dejiyey sida qaarna biyihii u anfaceen qaarna loogu aafeeyey sida hillaan caani yahay intaasoo wax baa ku dhex jira yakaadu sanaa barqihi yadhabu bilabsaar absaar waa absaaru naadiriin kuwa eegaya indhahooda yuqallibu llaahu ilaahay waa gadiyaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinkaba ilaahay baa ku tasarufaya mid baa dheeraanaya habeenka ama maalinta kan kalaa gaabanaya mugdi iyo nuur baa dhex socda kulayl iyo qabow ilaahay baa gedgedinaya habeen qabow ama habeen kulul maalin kulul maalin qabow yuqallib allahu alleyla wاnnahaar ina fii dalika kaa dhexdiisa waxaa ahaaday la cibrataan cibra ahaata waxaa noo soo hormaroo dhan weyn wacdi xeel dheer iyo cibro ayaa ku sugan tusinaya ilaahasa weynoo waaxidka oo khaaliqahay jiridiisa iyo joogitaankiisa cibraa ugu sugan liwlilabasoor arayada kuwa u saaxiibkaa asxaabu lbasaa'ir almustaniira basiirooyinka nuuraya dadka u saaxiibkaa cibro weyn baa ugu sugan iyagaa la xusay waxa iyaga loo magacaabo iyagaa ku intifaacaya wallaahu ilaahay khalaqa waa abuuray kulla daabbatin daabad dhammaanteed min maain baa ilaahay ka abuur daabad dhammaanteed ilaahay biyo ka abuur hadda biyahaas ha laga abuuray wixii laga soo istisnooday waa gaar dee nebi aadam oo kale hadda boor baa laga abuuraya ciid malaa'igta wax gaaraa laga abuuray jinka iyo waxaa naar baa laga abuuray ya wallaahu khalaqa kulla daabbatin min maain ilaahay kaa weeya fa minhum waaa fa minhum iyagoo ka mid ahaa khalaa'iqdii iyo dawaabtii man yamshii mid soconaya calaa badnihi calooshiis wixii ilaahay abuuray waxaa ku jira kuwa bogga ku socda sida abeysada iyo bahallada kaleo noocaasoo kale ah bogga ku soconaya wa minhum iyagoo ka mid ahaaday man man baa ka mid ahaaday yamshii soconaya calaa rijlayni laba lugood laba lugood binu aadamkaa ka mid a laba lugood buu ku soconaya wax saddex lugoodla miya aragta ama afar labadaa lugood baa ilaahaysi shimbirahaa ka mid a laba lugoodoo yar yaray leeyihi shimbir yar iyo shimbir weyn gorayadu intay leedahay saasay macnaha nidaamkaasaa ilaahay ugu talagalay wa minhum iyagoo ka mid ahaa man mid yamshii soconaya calaa arbacin afar mid ku soconaya nicmooleyda ma geel baah ma lo-ob ah ma arib ah xayawaanaadka kale waxaa lagu hor bilaabay midka ugu sii khatarta badan qudrada ilaahay ugu tusinta badan ugu cajiibka badan waa midka aan aalla-aan buu soconaya lug iyo jeeni iyo midna ma hayso boggaasoo saa ugu xamaaranaya saa ugu ordaya kaasaa lagu bilaabay xayawaanaadkan hadda waxaa lagu xijiyey kaakan ku xigo oo laba keliya ku wedwedle labadaasoo ku wedwedleya oo ku soconaya ku soconaya sida bini aadamka oo kale waxaa lagu xijiyey kii afarta ku soconay yakhluqu llaahu ilaahay waa abuuraa maa yashaau waxuu doono oo makhluuqaadka ka mida in allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun ilaahay qaadir mid ku awey wax ka celinaya iyo wax ka mancinaya male waxaa la yidhi binu aadamka cuquushoodu way ka gaaban tahay inay gun gaaraan xayawaanaadka ilaahay abuuray kan ugu yaraanta badan ma gun gaari karaan taasna halkaasaa la dhig qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqe anzalnaa waan dejinnay aayaatin mubayinaatin baanu dejinnay aayaad mubayinaad ah waadexaad ah tii horeo dadka axkaamtiisa iyo bulshada qoyska iyo reerka iyo famaliga iyo laga soo hadlayay zinada iyo waxyaalihii ka dambeeyey indhaha la laabay iyo kadaadaas loqanzalna waxaa iyada la yidhi ilaykum baa lagu dara middaas taa ilaykum baa la socotay oo waxay ahayd walaqad anzalnaa ilaykum idinka waxaan idiin soo dejinay idinkaa hawsha idinku socotaaye aayaatin mubayinaat amaa middan koonkan ilaahay saa u abuuraya nidaamkaas ilaahay wuxuu yidhi laqad anzalnaa aayaatin mubayinaatin ilaykum laguma dira wallaahu ilaahayna yahdii waa hanuuniyaa man yashaau cidow doono ilaa siraatin baa ilaahay ku hanuuniyaa siraadkaasoo mustaqiimin mustaqiim oo toosan wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa munaafiqiinta ah aamanaa waxaan rumayna waa rumayna billaahi ilaahay iyo warasuuli rasuulka wa aطacnaa waana yeelnay waa adeecnay bay dhahaya ilaahay rasuul waa adeecnay intaa marka afka kaga qowlaan uma dabadeed yatawallaa waxaa jeensanaya fariiqun koox oo minhum iyaga ka mida xukunkii ilaahay iyo rasuulku ay xukumeen ilaahay soo dejiyey rasuulkuna xukumay oo sheegay inay qaataan way ka jeensanayeen haddeerna waxay lahaayeen ilaahay rasuulkiisa waa adeecan uma yatawalaa fariiqu minhum min bacdi dalika intaa dabadeed min bacdi dalika waa maxay min bacdi maa sadara minhum wixii ka soo fulay oo ay haddeer sheeganayeen inay rumaysan yihiin dabadeed bay jeensanayaan ilaahay wuxuu yidhi wamaa ulaa'ika kuwaasi maysan ahaanin bilmu'miniina kuwaasi muminiin maysan ahaanin kuwaasi muminiin maysan ahaanin wuxuu yidhi xasanulbasri nasalat haadihi alaaya aayaddu waxay ku soo degtay kuwa munaafiqiinoo iimaan muujin jiray oo daahirsan jiray gaalnimana hoos ka qarsan jiray kufri caloolaadkii qabay waidaa ducuu markii loogu yeero ilallaahi ilaahay intii kaa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa liyaxkuma soo u xukmo baynahum dhexdooda u xukumo ilaa xukmi xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka markii loogu yeero idaa fariiqun koox isla markiiba oo minhum iyaga ka mid a mucriduuna waaba iyagoo jeensanay warkaaleeda ilaahay xukunkiisa qaata u hoggaansama dhegaysta markii la yidhaahdo isla markiiba way jeensanayaan qayb ka mid a xataa majliskii rasuulka ma imaanayaan calayhi salatu slam meesha xukun ka dheci lahaa oo maxaa jira wain yakun hadduu u ahaado lahum iyaga alxaqu xaqa hadday iyagu leeyihiin isleeyihin waa la idiin xukumayaa qadiyaddu siday u socoto markay fiirshaan idinkaa dacwada ku sarreeyaoo la idiin xukumayaa haddii ay arkaan oo ogaadaan oo iyaga xaqa u ahaaday yaatuu waa u tegayaan ileyhi rasuulka mudciniina xaalayhin kuwa degdegaya iyagoo ordaya u imaanaya waa ogolnahay bay leeyihiin ilaa waxay ogyihiin in loo xukumayo in loo xukumayo iyaga xaggooda ay u janjeedhay arkeen way soo ordayaan markaas waa adeecayaan waa hoggaansamayaan maxay ogyihiin markasta nebigu xaq inuu xukumayo mar hadday idan ogyihiin waxa inay leeyihiin nebiguna markasta xaq xukumayo deg deg bay ku imaanayaan taasi waa mid waxaa la tilmaamay hadday markaa degdeg ku imaanayaan markay isleeyihiin cid kalaa leh dee ma imaanayaan waa jeensanayaan markaas oo waa markaa hore oo idaa fariiqu minhum qayb ka mida uma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalika baa jeensanaya ilaahay wuxuu yidhi a fii quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda ma waxaa ahaaday maradun war ma qalbiga waa jira ku jirdha ma jiran yihin ma munaafiqnimaa qalbiga kaga jidha am irtaabuu amba leh irtaabuu mise waa shakiyeen intaasoo idiraab idiraab midba mid looga gadoomaya mise nebiga nebinimadiisa shakiyeen way ogyihiin nebigu inuu nebiga ilaahay xaqi taasi ma jiro am yakhaafuuna mise waxay ka baqeen an yaxiifa allaahu ilaahay inuu ku jawrfalo calayhim dushooda iyo wa rasuuluhu rasuulkiisana ku jawrsamo ku jawrfalo taasna way ogyihiin ilaahay rasuulkiisu inaysan jawr iyo magaranaysa cadaalad darro aysan xukumayn oo naqaynin inaan rasuulku xukunka ku dulminayn dad xukunka wax ku dulmiyaa jira qolana jahli baa ugeynaysa maba yaqaanaan qolana iyagoo og bay xukunka bay wax ku dulminayaan iyagaa xukunkii haya iyagaa qalinkii haysta iyagaa tiinbarihii haysta iyagaa mansabkii iyo martabadii jooga markaasay wax kasta ha jiteene ama qofkay xaggiisa u janjeeraan ha noqoto ama waxay qaateen ha noqoto kuwo waxaa jira xukunkaas dadka ku dhaca iyo qalinkaas oo ku dulmiya bal iskaba dhaafe taasna ma jidho ilaahay rasuulkiisu inaysan ku joorfalayn way ogyihiine ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa aldaalimuun aldaalimuun iyaga aldaalimiin dulmiga meel fog ka gaaray alkaamiluuna fi dulmi wey fardiga kaamilka ah dulmiga kuwa meesha sare ka gaaray iyo canaadka maadaama xukunkii rasuulka ay ka jeensadeen calayhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa kaana wuxuu ahaaday oo keliya qowla almu'miniina mu'miniinta qowlkoodu idaa ducuu markii loogu yeedho ila allaahi ilaahay intii ka ah iyo wa rasuulihi wa ilaa rasuulihi rasuulkiisa markii loogu yeedho kuwa mu'miniinta ah kuwaa qowlkoodu wuxuu ahaaday liyaxkuma inuu xukumo baynahum dhexdooda ilaahay rasuulkiisa markii loogu yeedho isaw u kala saaro u kala xukumo an yaquuluu inay yidhaahdaan cana qowlkooda ay dhahayaan samicnaa annagu waanu maqalnay wa adacnaa waanuna adeecnay waxaa la rabay qowlka mu'miniintu wuxuu ahaaday markii ilaahay iyo rasuulkiisa loogu yeero liyaxkuma baynahum sow dhexdooda u xukumo an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa wa adacnaa waajibka saaran kaasu ah samcan wadacan wey samcan wadacat hadday kuwaa hore marka mu'miniin ahaan lahaayeen samcan wadaacatan bay dhihi lahaayeen wa ulaa'ika kuwaas ilaahay raalligelintiisa u degdegay hum iyaga unbaa almuflixuun kuwa liibaane waa iyaga bisacaadati daarayn labada daarood liibaantooda kuwa ilaahay siiyey kuwaa weeyaan labada daaroodba waa liibaane ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman yudici illaaha qofkii ilaahay adeeca iyo warasuulahu rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam waman yudic illaaha yudic amr allaahi ilaahay amarkiisa qofka yeela warasuulih warasuulahu wa amra rasuulih rasuulka amarkiisa qofkii adeeca fii kulli ficlin wa camali shaqo kasta iyo ficil kasta oo uu samaynayo qofkii say rabaan ilaahay iyo rasuulkiisu sameeya oo wayaksha allaah ilaahayna ka yaaba ka cabsanaya oo wixii dembi ka dhacay buu ka walbaharsanya oo wayatahi ka yaabaya ka dhowrsanaya oo fartoomaya ilaahay awaamirtiisa ka tegaya wixii laga reebay dadka noocaaso ilaahay rasuulkiisa adeecay tilmaamahaa leh fa ulaa'ika kuwaas martabada sare gaaray ee sucadada hum iyaga unbaa alfaa'isuun kuwa liibaanay iyaga un weeyaan cadaabka ilaahay macnaha ka badbaaday alfaa'izuuna ku fawsay biridwaanihi ilaahay raadli ahaanshihiis ku fawsay kuwaa faa'iziin baa la yidhaha dadka baasoo baramoosay weeye meel saray gaareen faa'iziinta allah nagu daro fa ulaa'ika kuwa iyagaayo hum iyaga unbaa alfaa'izuuna kuwa faa'iziinta iyaga unbaa wey waxaa la sheegay anna bacda badaariqati ruum reer ruum badaariqadoodii dadkooda aqoontan ahaa iyo wadaadada ahaa qayb ka midaa samica maqlay haadihi alaaya carabigii bay garanayaane aayaddaanay maqleen aayaddan markay maqleen facslama bacdigaasi waa islaamay islaamnimadii u qaatay wa qaala wuxuu yidhi markuu islaamay inahaa jamacad aayaddaani waxay jamcisay kulla maa fi tawraati walinjiil wax kastoo towraad iyo injiil ku yaalay ayay ururisay aayaddan gaaban waman yudic illaaha warasuulahu wayaksha allaha wayataqi wayattaqi fa ulaa'ika kuwa iyagaay hum iyaga unba alfaa'izuun kuwaa weeye kuwa faa'iziinta ah oo liibaanay kuwa iyagaa weeye adduunkana khayr bay helayaan aakhirana jannadii ilaahay ayay ku liibaanayaan darsigeennu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب